waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya laga daafuray gole ay ku mideysan yihiin culamada soomaaliyeed kaasi oo ah madal ay ka kooban yihiin dhammaan qeybaha kala duwan ee culimada gudoomiyaha golaha culimada soomaaliyeed sheekh aadan macalin abuukar iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa sheekh bashiir axmed ayaa ka hadlay ujeedka loo aasaasay golahani waxaan idiin hayna waa dantiinii waxaan ka shaqaynaynaa waa midnimadii dalka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed waxa aan ka wada midaysannahay oo aan isla qaadanay dalkan siyaasadiisii guud midnimada ku salaysneed maadaama dal iyo dad iyo diinba ay naga wada dhexeeyaan inaan midnimada annagu haddaan nahay culimmada soomaaliyeed horkacno bulsho kasta midnimada ayaa asaas u ah midnimadaas waa midnimadii ilaahay ummadda muslimka ah ku galladaystay towxiidka kadib waa midnimadii diintan inagu soo gaartay oo nabigeenu sala allahu caleyh wasalam garab istaagtay dhinaca kale qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka qayb galay xafladda ayaa soo dhaweeyey golaha culimmada soomaaliyeed golayaasha culimmada ah ee midoobay waa kuwa soo socda iyada oo ay u furan tahay ciddii kale ee kusoo beyraysa hay-adda culimmada soomaaliyeed golaha guud ee culimmada soomaaliyeed golaha sare ee culimmada soomaaliyeed madasha culimmada soomaaliyeed ee dacwada iyo fiqiga majmaca culimmada soomaaliyeed waxaan runtii aada iyo aada ugu faraxsanahay inaan xaadir ka noqdo markhaati ka noqdo heshiiskan weyn ee isu imaatinka ah ee dadka walaalaha ah ee muslimiinta ah ee weliba ummadda labeenteedii iyo hoggaankeedii ah oo imaamyadeedii ah oo dadkii almuwaqicuuna can illaahi ilaahay dhankii ilaahay wax u saxiixayay oo ka keenayay fatwada iyo diinta dadkuna ay soo magangelayeen ay isugu yimaadeen waa tallaabo aada iyo aada runtii u wanaagsan oo bogaadin weyn culimada soomaaliyeed ee ku kala jira golayaasha iyo daladaha kala duwan sida hay-adda culimada golaha guud ee culimada golaha sare ee culimada madasha culimada ee dacwadda ayaa ku midoobay golahan oo ujeedadiisu ay tahay xalinta khilaafaadka iyo fidinta diinta islaamka